hay-adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan puntland ayaa waxay soo saartay warbixin kooban oo ay uga hadlayso tacadiyo lagula kacay maxaabiis meelo puntlandna lagu xidhay sida ku cad war maanta xafiiskaasi uu soo gaarsiiyey warbaahinta warbixinteeda ayaa hay-adda xuquuqda aadanaha puntland waxa ay ku dhaleecaysay falalkaasi tacadiya dhicitaankooda gudoomiyaha hay-addaasi maxamed yuusuf cali ayaa goorra weyno caawa ah waxaanu ka waraysanay warbixintaasi ay soo saareen iyo waxyaabaha dhicitaankooda ay baarista ku sameeyeen wariya xasanay kaloo waraysay ee marka hore waxau weydiiyey bal inuu sharaxo waxa ay huwaneyd warbixintooda walalle waa mahadsan tahay su-aashaada haddaan kaaga jawaabo war-saxaafadeedka xafiiska difaacuhu maanta soo saaray wuxuu ku saabsanaa xambaareyn falalka kala duwan ee argagaxale ee mararka qaybtood ka dhacahayo puntland oo lagu beegsanahayo dadka dad dad qaybtood kasoo jeeda koonfurta soomaaliya arrintaasu waxa weeye waxay dhacdaa mararka puntland ay ka jiraan howlgallada amniga ama uu amni falal amni daraa loo geysto dadka puntland ayaa waxaa yimaadaa maaragtay raad raac noocaas oo kale ah marka arrimahaas ayaan runtii kaga hadalnay horena waxa weeye tallaabooyin baan hore u qaadnay oo dowladda ugu gaarsiinay in arrimahaas laga hor
waayahay marka maxay tahay waxyaabaha soo aragteen oo indhiina soo saarteen difaacuhu waxa weeye wakiilo ayaa gobolada u jooga wuxuu ka howlgalaa xarunta weyn ee garoowe shaqadeedu marka waxa weeye waa warbixinana loo soo gudbiyo waxa weeye cabashooyin dadka nooga yimaada baaritaano aan samayno iyo booqashooyin aan ku tagno saldhigyada iyo xabsiyada iyo meelaha kale oo maaragtay ka dhacaan tacadiyada intaba ayay nagu soo gaaraan warbixinadu annagu waxa weeye cabashooyinadaas iyo waxaasoo dhan baana soo gaaray sidaa awgeed ayaan maaragtay hay-adaha amniga ay khusayso horay ugula hadalnay arrimahaas oo waraaqo ayaan horay ugu qornay waan gaarsiinay welina arrimuhu waa taataagan yihiin sidaa awgeed ayaan waxaweye u muujinay dareenka iyaga ku saabsan ama mas-uuliyadda arrintaasi naga saaran inaan bulshada usoo gudbiyo waayahay haddii aada baadhis ka samayseen arrintaasi intee ayay la eg tahay amaba aada ku qiyaasi kartaa heerka tacadiyada aada hesheen
runtii waxa weeye waxyaabaha qaybtood waa wax maaragtay la oran karo sharciga haddii la raaci lahaa way banaanaan lahayd ama waxaweye maaragtay dadka la xirxiraayo oo kala sooca iyo mataqaanaa kala saarka aan lahayn oo habeenkii qaybtood guryaha laga soo qabanayo loogu dhacaayo xiliyo aan munaasib ahayn in dadka guryaha loo galo dadka maaragtay saldhigyada maaragtay hadda ka buuxa oo aan cadadkoodu lagu qiyaasayo ilaa afar boqol oo qof waxaweye arrimahaasoo dhan ayaa noo soo baxay iyo dadkii in maaragtay muddadii sifada muddada sharciga ahayd ee ahayd afartan iyo sideed sac ka badan inaan lagu haynin qofka saldhiga haddii intaa ka badan ay timaado in dadku maaragtay la horgeeyo qaadi ama maaragtay garsoore la horgeeyo oo la maaragtay galdacwayeedkiisa meeshaas la geeyo baaristii wixii la sameeyey la geeyo waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay waxaa moodaa in lagu xadgudbo oo aan sharciga siday ahayd loo waafaqin dadkii xabsiyadii saldhigyada isaga wada jiraan waxaweye saldhigyada hadda dadka ku jira xilliyada gaar ahaan boosaaso iyo meelaha xilliya xilli aad u kuliyadu tahay baa waxaweye xuquuqdooda sharciga ahayd aysan helin marka arrimahaas ayaan dawladda ka talagelineynay aan maaragtay haddii maaragtay sharcigii lagu xadgudban aan cambaaraynayno oranayno sharciga waa in dib loogu noqdaa
waayahay marka ma noo sheegi kartaa tiro dhab ah oo dadkaasi lagu tacdiye ah iyo meelaha aada ogaateen guddoomiye inay ka dhaceen
horta waxaan xambaaranaynaa dilkii foosha xumaa ee loo geystay labada labada dhalinyarada xoogsatada ka ahaa gaalkacyo oo maalin laga soo helo meydkooda duleedka magaalada gaalkacyo dowladdana waxaan kala hadalnay in maaragtay arrintaasi baaritaan degdega lagu sameeyo ciddii falkaad geysatana lasoo qabto maxaa yeele deh waxa weeye ma aha maaragtay amnigu kaba mid aha in dad maaragtay si guraacan dadka loo laayo oo maaragtay dadka layska laayo amniga kaba mid aha amnigana ma keenayso marka cid walba oo arrintaasi lagu tuumayo ama maaragtay faldambiyeedka ad geysatay in dawladdu ay maaragtay soo qabato ama ay raadiso ayaan maaragtay maaragtay kala hadalna oo farnay waxa weeye dadka hadda garow iyo boosaaso iyo gaalkacyo ku xiran waxaasaan kuu sheegayay waxa weeye saddex boqol iyo siddeetan laba qof weeye oo dad shacab rayid ah oo waxa weeye iyaga oo maaragtay rayid ahoo guryahooda jooga ama goobahooda shaqada jooga lasoo qaqabtay dadkaasi waxa weeye haddii tuhun galay ama haddii wax lagu eedeynayo waa in sifo sharci loo maray ahayd qabashadooda looma marin haddii lasoo qabtay kadibna sifo sharci in loo hayay ahayd lama samaynin haddii mataqaanaa wax lagu waayana in la sii daayay ayd lama samaynin marka sharciga in maaragtay iyo dastuurka la waafaqo oo lagu dhaqo dalka oo maaragtay nidaamka iyo xeerarka dalka aan laga boodin baa muhiimadu tahay
waayahay guddoomiye marka een, hay-adahan aada sheegtay een, ma kala hadashin marka hay-adaha kale ee mas-uulka ka ah meelaha ee aada sheegtay in tacadiyadan laga geystay
Eh, waa kala hadalnay horaan waraaqo u qornay Eh, waxa weye kulamaan la yeelanay Eh, waxa weye eh, waa booqanay taliyayaasha Eh, waxa weye eh, dowladda ila- madaxa ugu sarreeya iyo inta amniga khusaysa intaba waa la hadalnay tallaabooyin degdegaan ka sugaynay welina tallaabooyinka lama qaadan haddana waxaan oranaynaa waxa weye tallaabooyinkaas waa in la qaadaa waxa weye dadku waxa weye xuquuq bay leeyihiin dadku haddii maaragtay eh, sidii eh, xayawaanka looguma hayn karo maaragtay saldhigyada
waayahay maalmihii u dambeeyey een, laamaha amniga waxay wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo iyaga ka duulaya een, falalkii amni darre ee ka dhacay gobollada puntland haddii aan tusaale usoo qaadno gaalkacyo een, qaraxii iyo ismidaaminta ahaa marka waxaa farta lagu goday dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya Een, arrimahaasi laamaha amniga soo xaq uma laha in ay baaraan oo wixii ay ka shakiyaan ay qabtaan waxa weeye baaritaanka ilaamaha amnigu xaq bay u leeyihiin ciday ka shakiyaan inay qabtaan xaq bay u leeyihiin dhammaan waxa weeye xuquuqahaas oo dhan ama maaragtay qaababkaas kala duwan ama hanaankaas kala duwan oo lagu sugaayo amniga kulli annagu waxa weeye waa ixtiraamaynaa laakiin waxa laga hadlaayo ma aha maaragtay horta see lagu ogaaday in wax kasta oo dalka ka dhacay in koonfur dadka ka yimaada keliya ay geystaan arrintaas laftigeeda waxay tahay fuquuq iyo maaragtay dad gaara oo la beegsanayo waxaan ka soo horjeedin horta arrintaas weeye falalka amniga amni darrada ah ee dalka ka dhaca ma ogolina in amni darra dalka ka dhacdo maxaa dhammaan dadkao dhan baa u baahan amni iyo mataqaanaa iyo iyo iyo nolol iyo waxaweye degenaansho hadday laakiin amni darradu dhacdo ma aha inay fursad u siinayso qof cid walba mas-uul ah ama laamaha amnigu fursad uma siinayso amni darradaasi inay ku tacadiyaan xuquuqda dadka waxa annaga marka aan ka dagaalamayna waxay tahay in xuquuqdii lagu tacadiyo iyada oo laga dhiganayo gabaad falalka amni darrada ee dalka ka dhacay waxa weeye falalkaasi waa eedeynaynaa cid walboo geysatana waa kasoo horjeednaa waana cambaareynayna cid kasta oo falal amni darra fa- falal mataqaanaa xadgudub ah oo amniga lagu sugaayo samaysan iyadana waxa weye mataqaanaa waa cambaareynayna waxaa loo baahan yahay dadka amniga sugaaya inay sharciga waafaqaan weerisku nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay xeerar baa dalka ka jira dastuur baa dalka ka jira waa in nidaamyadaas la raaco weye waayahay ugu dambeyntii een, hay-addiin xuquuqul insaanka ee puntland marka tacadiye ay dhacaan een, waxqabadkiinu ma in aada sheegtaanba mise ee, tallaabo kale oo aada qaadaan baa jirta guddoomiye anigu tallaabooyinka hadda aan qaadno aan kuu sheegaayo oo cabashooyinka dadka inaan dhegaysano qabano inaan booqano saldhigyada inaan maaragtay inagu aan maaragtay qorno waxa meelaha ka dhacahaya inaan waxyaabahaasoo dhan ka sokow waxaan kaloo u qaraynaa dadka in maaragtay een, xuquuqahooda ay helaan hadduu saldhig ku jiro xaqiisa inuu helo waan difaacnaa dadka maaragtay een, nugulka ah waxa weeye dadka maaragtay aan awoodin inay safxiyaan looyaro inay qabsadaan aan awoodin waa waa waa annagaa looyaro u qabana waxaan qabanaa khadamaad kala duwan oo ballaaran baan qabanaa baaritaanaan samaynaa gaar noo ah oo anagu aan maaragtay ku ogaano hadday tacadiya dhacahayaan hay-adaha amnigana waan wada shaqeynaa waxa weye waxaan iska kaashanaa in si dhab aan u ogaano arrimaha me- waxaa jira marka een, xafiisku waa ballaaran yahay shaqooyinka uu dadka iyo dalka uu qabanahayo wax aan qabanayn oo dhanna waxay dan u tahay dadka reer puntland gudoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka puntland maxamed yuusuf cali ayuu kaasi ahaa wuxuu u warramayay wariyii xasan ciisa